sagaalkii juun ayay ahayd markii war qoraal ah oo uu ku saxiixan yahay wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya jamaal maxamed ay soo shaacbaxday iyadoo ay u muuqato warqaddan inaan loogu talagelin warbaahinta warqaddan ayaa nuxurkeedu ahaa in dowladda federaalka soomaaliya aanay dib u cusboonaysiin karin heshiiskii new diilka ee lagu saxiixay magaalada brussels sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii una oggolaanayay somalilan in si gaar ah loogu qoondeeyo kaalmada deeqbixiyayaasha dowladda federaalka soomaaliya waxa ay ku doodaysaa in xilligan soomaaliya ay yeelatay qorshe qaran heshiiskii labadii kun iyo saddex iyo tobankiina uu wakhtigiisii dhacay dalkana ay ku soo kordheen maamul goboleedyo ku doodaya in kaalmada deeqbixiyaasha iyana loo qoondeeyo si la mida somalilan sida aan ka helay warar xogogaal ah oo wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah oo aan la xidhiiray wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka soomaaliya oo aan khadka taleef kula xiriiray ayaa ka gaabsaday in wax waraysi ah uu arrintan ka bixiyo waxaase uu ii xaqiijiyey in warqaddani ay ka soo baxday xafiiskiisa ka sokow in warqadda lagu xusay in heshiiska sida gaarka ah deeqaha ugu oggolaanaya somalilan inay dhaawacayso midnimada oo qoraalka lagu xusay ayaa waxaa arrintan aan wax ka weydiiyey ayaan canshuur oo ah wakiilka somalilan ee u k wallaahi de runtii ummadoo dhan fajacisay ku noqotay sida maaragtay ay deeqbixiyayaashuba ku ku jawaabeen marka horeba baahidii jirtay in la kala saaro soomaaliya iyo somal soomaaliya iyo somalilan baa meesha taalla runta waxaana saldhig u ahaa in ay soomaaliya ku jirto xaalad gargaar meesha ay somalilan kaga jirto xaalad horumarineed marka dee waa iska nasiib daro iyadoo la rajeynayay in maxaa la yidhahdaa wadahadaladii bilowdaan oo runta caadifada iyo waxyaalaha laga baxo oo laga la garamo oo maaragtay dee lasii horumariyo uun wadahadaladii udhexeeyay soomaaliya iyo somalilan in maaragtay marba arrin yar oo dee caadifada ayan laakiin laakiin marka la eego waxa ay ku doodaysa dowladda soomaaliya waxay tahay heshiiskan markii la gelayay new dealka ee brussels soomaaliya maamullo kama jirin hadda afar maamul ayaa ka jira marka soo lama dhihi karo dowladdu waxay ku doodaysaa waa wax la taaban kara maadaama maamulada laftirkooda ay dalbanayaan sida aan wararka qaar ku maqlaya in iyana loo sameeyo hanaan gaara oo ay kula macaamilaan bulshada caalamka iyo iyo deeqbixiyaasha wallahi taasi dee haddii ku andacooto dowladda soomaaliya waxay la micno tahay adigoo yidhahda maqashaydii baan ilaalin kari waayey geela deriska nagu soo dara marka dee taasi maamul xumo iyo inay maxaa la yidhahda dowladnimadii hana qaadi weyda unbay ka turjumaysaa kama turjumayso somalilan arrin shaqo leh kuleh ma aha in maamulada soomaaliya dalbanayaan sidan iyo sidan runta marka soomaaliya iyo somalilan waxaa ka dhexeeya hal xidhiidh miis baa lagu wada doodayaa marka in doodaa laga gungaadho oo maxaa la yidhahda la hormariyo mooyaane dee jid kale oo bannaan oo oo oo oo inoo furan ma jirto marka marba de taasina waba kasii daran tahay markaad daraadid maamulkaygii baan maamuli kari waayey oo maxaa la yidhahda marka deriskaan faragashanaya war qoraal ah oo la ii xaqiijiyey in isna uu ka soo baxay deeqbixiyaasha ayaa looga dalbaday dowladda federaalka soomaaliya inay dib u cusboonaysiiso nidaamkii horey loogu heshiiyey ee somalilan u oggolaanayay in si gaar ah wax loogu qoondeeyo arrimahan oo dhan ayaa waxa ay soo shaac bixinayaan in wadahadalladii u dhexeeyey soomaaliya iyo somalilan ay goddheer ku sii dhici karaan haddii mar kale aan dib boodhka looga jafin ridwaan xaaji cabdiweli v o a london